waxaan maanta halkan isugu imaanay oo maanta aan ka hadalnay aniga iyo madaxda suuq mugdi iyo madaxda kale ee emsayaasha magaalada gaarsa township ayagoo dhanba waxaan ka kala hadlay oo aan ka hadalnay in suuqa dib haweyn lagu celiyo in suuqa khaasatan waddo weyn oo laga gala dhinac kasta laga soo geli kara dhinac kastana looga bixi kara in loo hagaajiyo sida hadda wararka nagu soo gaarahayaan ama aan ka warqabnaba ama aan ogsoonahay suuqa waddooyinka oo dhanba waa laga xiray waa la degay guryaha laga dhistay kuwa dhagax oo guryo ah iyo kuwo kale waa laga dhisay waddooyinkii suuqa lageli lahaa laga geli lahaa ama laga bixi lahaa waa xirmeen arrintaas oo culays badan keentay ama keeni haysaba culeysyahaas oo kala duwan waxa ay ka mid tahay dabdamiskii oo meesha gelida waad ogeedeen markii ugu muddada dhaweyd dabka uu suuqa ka dilaacay waa kii meel loo gala la waayey haddii wasaq lasoo qaadi lahaa ama gabayska laga soo aruurin lahaa meel loo gala lama hayo haddii matalan gaari ambulance u imaado oo qof gudaha uu ku xanuunsado meel uu usoo marada lama hayo marka sidaa awgeed ayaa waxaan maanta aan ka hadalnay oo aan ku heshiinay in suuqa suuq mugdi waddooyinka ku wareegsan oo dhanba la furo oo markaas dadka degana ay ka kacaan oo meelo kale ay aadaan inta ku wareegsan waddada xireen si suuqa waddadiisa loogu furo oo markaas meeshii ay u noqoto meel dan lagu qabsan kara intaasa ka hadal maanta waxaana ku faraxsanahay iyadoo welibana aynala joogtay madax ka imaatay dowladda dhexe ee national governmentiga oo o c p d ga uu ka mid yahay accounty commissioner uu ka mid yahay waxaan ku faraxsanahay in dhammaan intii meesha shirkaas kugu imaatay in arrintaas ay igu waafaqeen oo ay dheheen tilaabadaas waynu isla qaadayna insha allahu tacala marka intaas maanta ka hadal waa mahadsantii